barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah saddexda bisha saddexaad sanadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacadda waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyaradana waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan cashucuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo ay marti noogu yihiin dhallinyaro leh hal abuurka dhanka suugaanta kuwaas oo ku nool magaalada muqdisho dhulku baaxadsooriyo bannaan miiran weeyaan ama waa busii oon ninka buuku haystow beentaada weeyaan buley balcad jowhar shilambood barkadaha qoryooley waxaa cana bislaadee baydhaba u gaar tahay boosaaso iyo bari duxun duulalaalays biyo kulula kala bayr beeraha wajaalee lagu reebay baahida baar dheere iyo jilib waa boqol kunoo mayl dhinaca heesahana waxaa ka mid ah
sida oogta waa bari ama maaliliidoy kadeenisa anigoo aan ku arkay abasow ifdiinkay day adiga inaad tahay
cayaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka dunida maraykanka iyo kuuriyada koofureed ayaa shaaciyey sabtidii shalay in labada wadan ay dhammaynayaan dhoolatuska militari ee baaxadda leh ee ay wadajirka u sameeyaan taas oo qayb ka ah dadaalka diblomaasiyadeed ee lagu gaari karo sida hadalka loo dhigay in gacanka kuuriya laga dhigo mid militariga ka caagan war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee bentagonka ayaa lagu sheegay in kusimaha xogayaha difaaca batriga shanaham iyo wasiirka difaaca qaranka ee kuuriyada koonfureed jon yong du oo ku wada hadlay khadka taleefonka maalintii sabtida in ay go-aansadeen inay soo afjaraan dhoolatuska baaxadda leh go-aanka ayaa imaanaya saddex maalin kadib markii shirweynihii madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ee ka dhacay dalka vietnam uu ku dhammaaday iyadoo aan lagu heshiin in lagu xaliyo xiisadda nukliyeerka ee kuuriyada waqooyi
muwaadiniinta waddanka estonia ee dhaca waqooyiga yurub ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan mudanayaasha cusub ee baarlamaanka xisbiga bidixda dhexe ee ra-iisul wasaare yuri reites ayaa lagu soo waramayaa in uu ku horeeyo saadaasha codadka laakiin waxaa la filayaa inuu loolan adag uu kala kulmi doono xisbiga midigta fog ee erk kaas oo ballan qaaday inuu wax weyn ka qaban doono arrimaha dhaqaalaha sanadkii labada kun iyo toddobadii estonia ayaa noqday mid ka mid ah dalalkii ugu horreeyay caalamka ee dhibano u noqday weerarada dhinaca internetka lasaga qaado wixii markaasi ka dambeeyey waxaa waddankan yar lagu tiriyaa kuwa ugu horumarsan dhinaca teknolojiyadda la xiriira aaladda kombyuutarka dadka waddanka estonia ayaa ka kooban hal dhibic saddex milyan oo ruux waxaana uu waddanka u dhexeeyaa badda baltica iyo gacanka finland
waxaad haatana dhegeystayaal kusoo dhawaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo magaalada muqdisho uu kusoo diyaariyey cabdulqaadir maxamed cabdulle
kulanti wacan kuna soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka idaacadda v o a toddobaadkana barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa dhallinyaro badan ayaa aada u daneeya dhegaysiga heesaha qaybaheeda kala duwan dhallinyaradan qaarkood waxayba qaadaan heesaha fanaaniinta qaarkood ayaa leh hibo hal abuur oo waxay oriyaan maasooyin shirib gabayo qaarkood wayba heesaan haddaba toddobaadka waxaa barnaamijka marti noogu ah oo nagala qaybgeli doona daahir ismaaciil aadan oo ah hal abuur da'yar arday dugsiga sare dhigta ah maxamed daahir jaamac iyo cabdulqaadir cabdi axmed oo loo yaqaan jubba oo ah abwaan da'yar oo ku nool magaalada muqdisho dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka idaacadda v o a aan ku horreeyo saa jubba goormaad ogaatay horta inaad tahay ama aada leedahay hiba hal abuur waa mahadsantihiin dhammaantii idaacadda v o a iyo saad cabdiqaadir okay hal abuurka markay noqoto eh, horta anigu waxaan ogaaday anigoo dugsiga eh, dhexe eh, jooga dhiganaya eh, xilligaas waxaa samayn jiran barnaamijkan eh, laga qayb ama daabuurka waxaa loo yaqaano barnaamijyo markaan soo jeedeenna meeshaas ama aan gabay ka tirin jiray ama aan meesha aan ka heesi jiray Eh, markii dambe maxaa sir kolleytu intaad wax eh, abwaan leeyahay iyo ama fanaan leeyahay qaadaaye adig bal wax ma samayn kartaa wax ma isku dayi kartaa oo wax ma isku inaad samayso ma isku dayi kartaa markaasaan bal waxaan isku dayay bal inaan lafirkayga wax abuuro waxaan aad u xiisayn jiray wax dhinaca sharafkay ahayd Eh, lafteedu eh, suugaantu waa lafteedu waan sameeyahaya laakiin aad uguma badbadneen siyaasaddeena markaa suugaantan firs waddankeena xooggiis waa siyaasad anuun badan siyaasad badan aad uma aqaano waan ka cabsadaa marka saas uma sii galgalo marka siyaasadoo la xiiseynaya darteed baa xoogaa hoos u dhigtay Eh, daahir ismaaciil goormaad ogaatay horta inaad adigu inta istaagta hadli karto Een, waxaan ogaaday aniga markaan horta dhammaan waa salaam iyo bahda fow-eeda een, aad iyo aad baan u mahadsannahay inaan barnaamij ugu mahadcelinaa barnaamijka inaan maanta jaanis ku helo oo aan ka soo qayb galo Een, aniga waxaan ogaaday inaan een, wax wax soo- wax soo saari karo oo hal abuur samayn karo oo aan abwaaniinta iyo gabayaasha aan tix raaci karo oo aan la wadaagi karo een, xilligaan dhiganayay dugsiga dhexe Een, markaasna een, ilaa iyo hadda aan secondary ka qalin jebinayana waan waan intaas waa kusoo dhex jiraa badana Marka halkan ardaydu iskugu timaadee fagaaraha subaxii baad isku ogaatay talow maxay ahayd tijaabadii kugu horreysay Een, tijaabadii ugu horreysay waxay ahayd een, anigu waxaan galay daabuur waxaana laygu qoray gabay Een, kabacdi markaan s- soo diyaarshay gabay een, waxaan kasoo horjeeday daabuurka kabacdi ardadii een, waxa iga- aan ka helay dhiirigelin ah in aan gabay ab- ka- ka hadli karo ama abuuri karo ama qori karo ama wax isku beridi karo barnaamij oo aan taageeri karo macnaha gabayada aan aan la socon karo macnaha aan la jaan qaadi karo waxa gabayga kuugu horreeyay keebuu ahaa ee eh, maanta aad jeedis gabayga iigu horreeyay maanta aan jeediyay wuxuu ahaa een, gabay horta een, wuxuu ahaa uu tiriyey maxamed ibraahim warse maxamed raawi abwaanka abwaanka weyn ahaa uu tiriyey marka waa hees iyo gabay isku hoslamaan waaye Een, heesaas marka waxaa ka mid a wuxuu uga hadlay cilmi boodhari Een, soomaalidu ma aaminsana cilmi boodhari macnaha inuu wax jacayl dilay oo nin caadiyo soomaaliyo la yaqaan inuu yahay macnaha markaas aad banada lama aaminsanin oo hadda sida loo caanbaxay socialka iyo loogu soo caanbaxay maysan jirin marka mirihii een, axmed een, maxamed ibraahim warse maxamed waxaa ka mid ahaa boqorka huqiya ciil hagardaama lumisow hadimada galgacalka leh cilmigu u hoydow hawraarta maansada iyo hoga tusaalaha halqabsiga jacaylkow kolley waan hubaayo howlihii adduunyada heshii aayahoodee jannadii ma hurudaa harqabow ma jiiftaa hoobaan ma gurataa habla xawrar caynihi sow kuuma heesaan wixii aad la haysaba how kuma yidhaahdaan adiga iyo hodan horlaahay ma isku aragteen ma isdhaafsateen hadar bal maxaan haweenkiyo dumarkula heshiiya ugu hagar la'aadaa soobtay ku heereen hangalaha ku saareen bactigu halgaadeen haadaanku geliyeen hooskuugu riixeen haadiyo waraabuhu hilibkaaga feenteen waxaan uga habranayaa hooyaa ka dhalatay balle heegadaan dhigo iyo howlahan galo dumar lama heshiiyeen guri laguma haysteen Wow.
hanti lagama dhiibeen gabay badanoo dheer buu ahaa marka markii dambe wuxuu iska dhigaya cilmibadhey inuu usoo jawaabay wuxuu leeyahay baxsanow Cilmi baa soo jawaabay.
Haa, cilmi- wuxuu iska dhigaya cilmi soo jawaabay baxsanow hadraawiyow boqorka ammaantow ninka ila hadlaayow ii soo hiloobow hogga iga yeerow hambalyada i siiyow anigana warigu hobu leeyahay hodan iyo jacaylkeed hodan iyo jacaylkeed dan igama hayso hablo xawran ciinan waanahay taftooda ee iyir u heeso wixii aan la haystaba hoo igu yidhaahdee howl baa i sugaysee haye walaalow yidhi dee abwaan hadraawi yar baa tahay oo aad baad eh, u xifdisay gabayadiisii waan kuu soo laaban doonaa hadraawi waxaad ka hayso heestii hooyada daqa way jirtaa soo ma Eh, aan u imaado eh, maxamed daahir eh, adigu de heesaad qaadaa dadka waxaad kaga duwantaa layidhi weliba heesaad leedahay Eh, dugsigii sarna waad labisan tahay eh, dugsi saraad dhigataa goormaad ogaatay inaad halabuur leedahay waxaan is ogaaday barnaamijkan inaan ah, wadi karo inaan fanaanimo noqon karo waxaa ogaaday maalin maalmaha ka mid ah oo taabuurka barnaamijka taabuurka oo ah, liigu qoray hees maalin maalmaha ka mid ah hees ah lii qoray hees ah lii qoray kadib waxaan qaaday hees oo soomaali totoos waan qaaday waxaas dhahay markaas waa wadi kartaa fanaanimo Eh, intaanan u gudbin heesaha iyo iyo iyo fanaaniintaad jeceshahay bal soomaaliya toos dadku de way wada qaadaan waa heestii calanka hees wadaniya hees qaran fanaanintee baa dhegaysata adigu wallaahi waxaa dhegeysataa fanaanka allah u naxariista maxamed suleymaan tubex iyo boqorka codka taayira iyo hadda hooyaan hadda waxaan dhegeysataa kii samatar ha
dee dadkii hore baa dhegaysataa fanaanintii hoboladii waa beri marka xidigaha geeska iyo faleelteyda ba- weli baa soo gaarin ha hadda waxaa kii macnilaac baa iska dhegeysataa heeste ka kaashahay maxamed suleymaan
samatar samatar Samatar- samatar waxaan ka dhistaa markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac kuula soo kacay dooqayga markaan u saantegay jubbaan kuu soo laabto waxaa tidhi hal abuurkayga heesaha baan dhegaysan jiray fanaaninta baan xiisayn jiray e, shiribka gooni buu kuu yahay horta fanaanin fanaankeebaad adigu ku ahaa ku dayshashadaada koobaad Eh, waa maasanta sa okay eh, se magacaysa uga jeedaba waxaa la yihahdaa eh, juba laigu naaneysay waxaa laigu naaneysay juba waxay ahaydba eh, suugaanta iyo xagga heesaha oo juba laftarkiisa aad aan u xiisan jiro heesaha oo iskuulka laftarkeeda intaan juba la idhihinba heesa ay iskuulka heesaha aan ka qaadi jira wadaniga yaa hees uu uu juba qaado ka mid ahayd markaas oo hees magac iigu baxda bas oo jubaha la iigu baxshaba eh, Oo, heesay taas- ahayd.
taas ahayd Een, hees oo waxay ahayd oo oo- oo wadani ah oo ka hadlaysa eh, dhulka iyo wadanka iyo magaalooyinkan iyo Eh, haddaan qayb ka soo qaato waxaa ka mid ahayd eh, waxaa ka mid ah daala iyo ubaxeeda duulyada sanaa burcada wadacalada burcada wadacalada heesa ka mid ah marka heesaasaa aad marka daawurka waxaa ka mid ahaa ha ees marka aad u xiisan jiray marka daad camis xafaw kaad waa xiisan jiray eh, maxamed salaam tubic oo kaleeto fanaaniinta hore waabad xiisan jira horta heesoo dhan aan iska xiisaya weliba aniga haddana aadna su-aalaha suugaanta waa ku dhex jiraayo marka xataa hees cusub soo baxdaa dadka qofka inta lasoo wac la weydiiyo wax laga weydiiyaan ayo xataa fasirkeeda ama heesa inaan fasiro ama in macnaheeda ama erayada aan hees lafirkeeda marka qaarkood heesa ma siyaasada mise waa jecel jubbo si fiican u aqri marka la yihahdo lafirkeeda heesaha aad u waxaa rabaa bal fanaaniinta jubba waa noo sheegta laakiin de fanaanin badan baa jirto horta heestee baad ugu jeceshaha dhegaysataa adigu heesaha Een, heesnihu noloshu dadka biniaadamka jecel kama dhamaado aniga horta heesaha jecelkana aad aan u xiiseeyaa Ee, waxaa jirta hees oo markasta haddaan dhegeyso aan muudo in caawa saaxiibtay aan aqalgelino daad cali misxaf iyo faadil kaahin cabdulaahi faadil kaahin maandeeq ah waxaa qaado daad cali misxaf iyo kaahin maandeeq ayaa qaadaan faadil cabdulaahi kaahin maandeeq iyo daad cali misxaf waxaa ka mid ah marka ee, markaad igu wixiyo daakiraadda subaxdii duhurkiyo habeenkii duulaan sidaan ahay waxaalay dulkeena degmadaad ku nooshe naftu waxay dareentaa inagoo dalxiiso daalowaynu joogne daalowaynu joogne ku doonayaayo aniguna daraada indhihii daale naftaa ku diyaare dadka taanka doortaaga kuma dirayo fa- gabadhi heesteeda inta baan ugu filan waxaa laga sheegay maxamed inaad hees leedahay heestaa maxay tahay waa hees jeceel ah oo magaceeda la dhahaa caro- caro kuu qaadi maayo waxaa sameeyey abwaan cabshakuur xuseen xidig laxanka waxaa saaray afwaan laxanka waxaa saaray saaxiibkaya alfanaan maxamed saki boy muusig waxaa tumay awkar yare codka waa waxaa aniga laga sheegay soo dhan waa dhallinyaro daadaada bal heestaa noo ciyaar hashaq baa i dhaawacay hartankaygan bixiye culays buu i saaro caloolyow i baday haro u qaadi maaye anas baday ciilke macaan mii caawinaysaa walaal mii ciiltiraysaa macaan mii caawinaysaa walaal mii ciiltiraysaa aad baad umahadsan tahay Eh, daahir heestii hooyo isla hatraawi baa lahaa waxaan arkaya dee inaad maanta oo dhan aad dul maraysa maxaad horta si gaara aad abwaanka weyna soomaaliyeed maxamed warsame hatraawi aad u jeclaatay Waxaan- waxaan ugu jeclaaday een, gabay uu tiriyey maxamed ibraahim warsame hadraawi een, badanaana maxamed ibraahim warsame hadraawi wuxuu ka hadlaa een, wadanka cimilada uu habba ku sugan yahay iyo dhallinyaradu say tahay marka badanaa wuxuu sheegaa een, habba sida ay tahay jawigu siduu yahay oo uu dhallinyarada dareenkeeda ku cabirayo iyo wadanku siduu u kala bu- u kala ya- u kala yaalo macnaha xilligii hore hadday ahaato xilligii dambe hadday ahaato marka halkan waxaan bal ka tirinayaa hees gabay oo asigu tirshay uu kaga hadlaya dhulka dhulka soomaaliya kaga hadlaya ha marka gabaysa waxaa ka mid ahaa adigoon cirka u bixin ama boodin leexada ama badaha waaweyn nafta aan ku biimayn baarays adoon tegin ama boon ka sheekayn barashada dalkaaga horta loo baxaayo barya laysku hawlaaba yiri wuxuu leeyahay jarmal iyo haa faransa, shaqaa ku milhid bile waxaas dhulku baaxadsooriyo bannaan miiran weeyaan ama waa busii on ninka buu ku haystow beentaada weeyaan buu leeyahay balcad jowhar shilambood barkadaha qoryooley waxaa canab bislaadee baydhaba u gaar tahay boosaaso iyo bari dhexun duulalaalays biyo kulula kala baydh beeraha wajaalee lagu reebay baahida baar dheere iyo jilib waa boqol kunoo mayl wuxuu leeyahay dhulka lagu baraaree beeyadu ku taallee badar lagu abuuree lagu rida beriiskee balka lagu tallaalee muuskiiyo babaygii barkadeen xareedii waxaa taa ka sii badan dhulka barisamaadkii beeshaaynu dhaqannaa barta aynu dhaqannaa barqadhare ka joogtaa barta aynu dhaqannaa barqadhare ka joogtaa bilcilkiya baliyada xareedii ku baraysanayaan bilahi bidix midig dhan loo dayo waa baracad caadi soo saartay baallaha indhihii basaaso boorama ma aragtiin Mm, da- heestii xasan aadan bay meesha soo gelaysaa haa hees xasan meel kusugaysan ma og tahay buu leeyahay barbaarey heesaha baroontumo adigoon bogga u lulin beerrey kabaabey bismillaahi saylic hana haybsantii bari batar iyo wareegtan kugu baadi sooca ma og tahay barbaarey qalabkana baduma celiyo waran iyo bilaawan kugu baadi sooca Mm, aad baad umahadsan tahay dabcan heestii hooya lagaa sugaya inaad qaado oo kuu soo laaban doonaa jubbaan wareegaya shiribkaan u imaado hal abuurkuu ka mid yahay waa hibo gooni ah deegaano gaaraba ade soomaalidu ay ku xasuusataa bal maxaad shiribkaagii naga xasuusin kartaa
Eh, waa mahadsan tahay marka la yidhaahdo saddex waal xaato jiinku taal maxaa lagu aad jaabjiro aad iyo aad Eh, horta mm, shirabku markay noqoto shirabku waa suugaan sa- halabuurkiisu iyo fudud haddana soo jiidashadiisa iyo fahamkiisa iyo waxyaabaha uu bixiyayo kaleeto eh, eh, eh, ay- ay dhow yihiin marka eh, shirabada hadda kuleeto shirabada way badan yihiin oo laftirka shirabka xataa inaan samayn karo horta waxaan ogaaday shirabka eh, alla noxaas abshir bacadle eh, gabayga qaadka markuu tiraa shirabka uu kusoo xiraayo kaasa wuxuu igu dheerageliyay "Anu ma samayn kartaa shirabka laftirka xataa ma dhinac isku dayda shirabka maa samaysan islaahay Eh, waxaa eh, saddex walxaato oo sa ku taali saddex walxaato jiim ku taali ilaa iyo alif ilaa iyo ilaa iyo aan eh, la tirshay aan tirshaa xitaa eh, sharbiyada aan sameeyey ka mid ah Eh, marka eh, aniga horta shirabka aad ii soo jiitay eh, waxayna ka mid tahay shirabka hadda qaabka loo qaado iyo nooca loo qaado qofku xiran tusaalahan kaba soo qabo eh, allah naxariis abshir bacadle kiisoo kaleeto qaadka inaan xar waxar soo qaato haddana sida qofka loo soo kala weecan karo abwaanka allah naxariisay jaba marka uu qaabay qaata si fiican uga hadlo wuxuu ku soo xirayaa maogta qaadka roon qaraya moosa qaadka roon ka qaalyaro ka quud macan qiyaamana laysu qabsan ma macnaha soo u leeyahay warna waxaad samayn kartaa jubbo baasha shirku aad dadka dhinaca ka geli kartaa baasha ma ma dhinac ma dhinacaada ma dhinacaad ka geshi marka waxay ka mid ah waxyaabada oo shirabka igu dhaliyo inaan sameeyo ee aada marka shiribka waxaan u fahmay waa aragti markaas joogto aad ama fariin ha lagu diro ama maaragtay sibay ku timaada waa wax laiskugu jaabo soo maha waa hadalka soomaalidii oo xigmadaysan hadal xigmadaysan oo haddana marti ah haddana eh, nidaamkii eh, suugaanta oo in eh, ah, qaafiyadii iyo xili ilaaliya inay tahay oo loo ilaalihayo oo lafteeda loo maraayo haddana soo jiidasho lahoo xigmadiisu ay ee, caddahay. aad baad dhammaantiin umahadsan tihiin waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo eh, maxamed eh, daahir eh, heesta hooyo haye
waxa weeye aan heesta hooyo horta aan hees aad iyo aad daran qiiral u leh waaye qof kastoo bini aadana oo hooyo macaankeed dhidhishana een, wuu dareemi karaa macaanka ay leedahay Een, marka wuxuu yidhi abwaanku isagoo heestaas ku luuqeynaya waxaana maqlay een, isagoo u socda jaamacad u dhigan jiray iyo inuu dhigan jiray maaqan wallaahi buu waxa arkay baa liga gabar een, ilmo sidata oo baskay la socdeen ilmihii xoogaa kaga saxarooday marka waxaa la intii nanabaysay dadna uso dadka dhalinyaro meeshana waxaa uf uf waxbay lahaayeen laakiin isagu si hooyad una u- isaga u nadiifinayso ilmaheeda dhabta ugu haysto u xagsanayso naaskii bay udaysaa la iri wax badan bay meesha ka sameeyeen.
haa marka waxaa liihi meesha uu joogay wuu dhaafaaliyay u socday marka wuxuu leeyahay hooyoy la-aanta adduunyada hubaashii hameen kama baxdeenoo iftiin lama heleenoo dadku uma hayaameen xidig hawada lulatoo sida ahaad ma fuuleen dayax heega joogo hubka laguma tuuren hawo laguma gaadheen cirka hirarka muuqdee hooyoy adduunyadu halkay maanta joogaan adigaa u horseedee inta haan- intaad hanad xambaartee haaneedka siisee horaadada jaqsiisaa hanta habtay baan xisaab iyo tiro lagu helaynin marka aad nin hiiliyo laga boqo hashiisiyo halyay diiran dhashaabaa hooyo lagu xasuustaa buleeyay markii uu nin hoolo dhiiggiisa hobaqliyo hantidiisa quudhoo holac dabka hora baktiya hooyo lagu xasta baleey aad baad u maadsan tahay haye hoylaanta adduunyadu hoobaashe habinkama baxdeeno iftiin lama heleeno dadku ma hayaameen sida had mafuule dayaxwada lulato marka waxaa waaya hees waxaa aad muuqdaa- baad u mahadsantihiin dhammaantiin waxay ahaayeen saaxiibada nagala qaybgelaya barnaamijka hibada iyo hal abuurka barnaamijka dhallinyarada idaacadda v o a oo iyagu ah dhallinyaro inta badan xiiseeya dhegaysiga heesaha soomaaliga fanaaniintii hore fanaaniintii dambe iyo abwaanada soomaaliyeed waxay kala ahaayeen cabdulqaadir cabdi axmed oo loo yaqaan jubba oo ah hal abuur da'yar oo ku nool magaalada muqdisho waa uu shirbaa jubba daahir ismaaciil aadan oo dugsiga sare dhigta iyo maxamed daahir jaamac oo ah hal abuur isagu si gaara u xiiseeya abwaan warsame maxamed hadraawi dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin
barnaamijka hibada iyo halabuurka waxaa magaalada muqdisho kusoo diyaariyey ah, cabdulqaadir maxamed cabdulle halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o haatana wararkii u dambeeyey dhinaca ciyaaraha iyo nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid caasho ibraahim horyaalka bremier leaga ingiriiska sabtidii shalay ciyaaro xiise leh ayaa dhacay kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa ku soo laabatay hogaanka horyaalka kadib markii ay hal gool iyo eber uga badisay kooxda pownmouth waxaana goolkaasi oo ka mid ahaa iskudayo badan oo intii ay ciyaarta socotay ay ay ku rabeen in ay goolal ku dhaliyaan ciyaartooyda kooxda manchester city u dhaliyay ciyaaryahan riyad mahres daqiiqadii shan iyo kontonaad ee ciyaarta waxaana taasi ay keentay inay hogaanka kala wareegaan kooxda liverpool oo la ballansan caawa kooxda ay isku magaalada yihiin ee everton naadiga arsenalna waxa ay barbaro la gashay tottenham taasoo sababtay in ay kaalinta afraad hoos uga dhacaan waxaana ka faa'iidaysatay manchester united oo saddex gool iyo labo uga badisay kooxda southampton sidaasina ku gashay booska afraad ee horyaalka premier leaguega goolashii manchester united laba ka mid ah waxaa shalay u dhaliyey weeraryahanka lagu magacaabo romelu lukaku goolka kalena waxa uu ahaa mid uu u dhaliyey ciyaaryahan andreas prera ciyaarihii kale ee dhacay kooxda kubadda cagta ee westham laba iyo eber ayay dirtay newcastle wolverhampton wonders sidaas si la mid ah ayay uga badisay cardiff crystal palace saddex gool iyo gool ayay ku qabatay kooxda banley brighton and hof albion iyo harrisfield town hal iyo eber waxay guusha ku raacday kooxda brighton dhinacaas iyo spain haddii aan aadno ciyaartii la wada sugayey ee el clasico ee dhex martay xalay kooxaha real madrid iyo barcelona waxa ay hal gool iyo eber guusha ku raacday kooxda barcelona waxaana goolka guusha u dhaliyay daqiiqadii lix iyo labaatanaad ee ciyaarta ciyaaryahan evan rakitic afartii maalmood ee lasoo dhaafay laba jeer oo ay is arkeen labadan kooxood real madrid iyo barcelona waxaa labada jeerba badisay kooxda barcelona ciyaarihii kale ee horyaalka spain kooxda villareal waxaa ka badisay deportivo alaves oo dirtay laba gool iyo gool weska waxay hal- laba iyo hal ku qabatay kooxda sevilla oo maalmahan aad mooday inay hoos usii dhacaysay valladolid waxaa saddex iyo hal ku maquunisay kooxda sbanyol horyaalka siriacaada talyaaniga saddex ciyaarood ayaa dhacay shalay iyo xalay ciyaartii la wada sugaya ee isha lagu hayay waxay dhex martay kooxaha xafiilkanka aadka ah uu ka dhexeeya ee ka dhisan magaalada caasimadda ah ee roma ee kale ah latsio iyo roma waxaana saddex iyo eber ay guusha ku raacday kooxda latsio waxaana goolasha u kala dhaliyey jiro immobile philip kakaydo iyo ciyaaryahan danilo cataldi milan hal iyo eber ayay uga badisay sassuolo impoli iyo parma ciyaar dhex martay waxa ay ku dhammaatay saddex gool iyo saddex gool ciyaaryacaada talyaaniga ciyaaraha dhici doona galabta iyo caawana kuwooda ugu xiisaha badan waxaa ka mid ah caawa napoli waxay martigeli doontaa kooxda horyaalka hogaaminaysa ee juventus ciyaar- laba- ciyaartan ayaa waxaa lagu tilmaamaa kuwa ugu xiisaha badan ee horyaalka siriacaada ee talyaaniga dhegeystayaal xubintii ciyaaraha waa naga intaa
mahadsan idan war bukhaari haatanna waxaan dhegaystayaasha u cayaaraynaa codadka labada fanaan axmed cali cigaal iyo aamine cabdulaahi xirsi
sida mayayarooryaad amaila biyalaaho unkudiyo ilaa maray adigoo anniimaan sowduga fooraa kulli adiga inaad tahay ogaada kamaan garan adigoo anniimaan urta caafimaadka leh kulli adiga inaad tahay soo urgoonki maan garan sida ubax gudoogsaday ama kaynu baaldoon afka saarin oolu adigoo anniimaan urta caafimaadka leh kulli adiga inaad tahay soo udgoonki maan garan moogtahay jacaylkuna eebaadu siduu haalis wadna kala eegtaa anna awlaxii daray mogtahay jacaylkuna eebaadu siduu haalis wadna kala eegtaa anna awlaxii daray amba baxa ee socodka inaan eebba igu qadin amba baxa ee socodka inaan eebba igu qadin adiguna dhiyaamin axdigana ha fuduudayn axdigana ha fuduudayn amba baxa ee socodka inaan eebba igu qadin amba baxa ee socodka inaan eebba igu qadin adiguna dhiyaamin axdigana ha fuduudayn axdigana ha fuduudayn
sida ogta waa bare ama maalinidoy tukadeena saamkee anigoo aan ku arkayn amba soo ifdiinkee adiga inaad tahay ama garaaninayskee sida ogta waa bare ama maalinidoy tukadeena saamkee anigoo aan ku arkayn amba soo ifdiinkee intay adiga inaad tahay ama garaaninayskee
heestaasi amba baxay iyo codadka aamine cabdulaahi iyo axmed cali cigaal ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada tan iyo galabta intaan hawada dib dambe isugu maqli doono waa v o a oo idin leh sidaa iyo duhur wanaagsan
tahay jacaylkana sida dumarka beerkiyo kayga rintan ana kuugu oloola kol haddaana doolay inaan eebba kugu qasin kol haddaan xabiibana